bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa rediyo ceegaaga oo aad ka dhegaysanaysaan barta internetka ee cegaag com dhegaystayaal sida aannu horay u daabacnay ama dad badan oo ku dhaqan gobollada new england iyo maraykankeeba ay ka warhayaan waxaa dhacay ama khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada lewiston ee gobolka maine ee gobollada new england arrin aad iyo aad uga fajicisi ugana yaabisi dadkii soomaalidaha ama dadkii islaamkaha ee qaxooti ahaanta u degay gobolladaasi arrintan oo loogu muujiyey cadaawada qaawan ee loo qabo oo dadka islaamka ah ama dadka soomaalida ah haddaba dhegaystayaal waxaannu waraysi la yeelannay mas-uul ka tirsan mas-uuliyiinta magaalada lewiston ee gobolka maine mas-uulkan oo ka mid ah toddoba xubnood oo loo doortay in ay meel uga soo haraan ama ay soo gundhigaan dhibaatada ballaadhan iyo cayda iyo aflagaadada loo geystay rasuulkeennii nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa ha ahaatee waxaanu waraysannay ama aanmas-uulka aanu waraysanay magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan cali rambi oo horay isagu u deganaan jiray magaaladan boston una guuray magaalada lewiston ee gobolka maine waa kan waraysigii iyo xaaladii uu inooga warramayay iyo sidii iyo faahfaahintii uuna siiyey cabdiraxmaan cali qambi arrinta dhacdada ah ee cadaawada qaawan ee loo geystay dadka soomaaliyeed ee qaxooti ahaanta u imanaya waddankan maraykanka dhegays wanaagsan
cabdiraxmaan waxaa marka hore nooga warantaa ama noo sheegtaa taariikhda iyo sida aad ku degtay magaalada lewiston ee gobolka maine
bismillahirrahmaanirrahiim wallaahi shallow anigu marka hore waxaan degahaa magaalada boston oo muddo badan aan deganaa kadibna adigu muddo qiyaasa ilaa laba sano ka hor ayaan soo degay magaalada lewiston oo aan u soo wareegay
wax ma nooga sheegi kartaa warqadda cunsurinimada xambaarsanayd sida iyo meesha aad ka hesheen
warqadaasi waxaanu helnay maalintii khamiista ayay ahayd waxaana lagu dejiyey dukaan ku yaala magaalada lewiston oo ka mida dukaamada soomaalida waxay warqadaasi dukaanka laga dejiyey ilaa iyo qiyaastii afar meelood oo kala duduwan waxayna warqadaasi ahayd ku qornaa sawiro iyo qoraalba way lahayd sawiradu waxay ahaayeen waxaan kusii warnaa a eygaasoo magaciisa ay u bixiyeen maxamed qofkii meesha ku dejiyey marka qoraalka uu ku qoraa waxaa ka mid ahaa qoraal odhanaya eegaasaa iga lumay magaciisa waxaa layidhahdaa maxamed markaa eygaasi caruurta iyo dadka iyo ma fiicna maaragtay haaminina ciddii soo heshana waxaan siinayaa kun dollar oo maaragtay abaalmarin ah helitaanka uu soo helay eeyo noocaas ayaa ku qornaa oo maaragtay afka english ku qornaa weliba
marka warqadu waxay ahayd warqad in lagu baafinayay ay lumay
warqadda waxay warqad lagu baafinayay ay lumay sida macnaha maaragtay ay dee macau ekayd laakiin ujeedada ka dambaysa qof walba uu ka dareemi karayo oo kulligii aanu dareennay qof walbana uu dareemi karayo waxa weeyaan inaysan ujeedada ay ahayn maaragtay ay ahayd xumayn lagu xumaynayo maaragtay magacaas rasuulkiina sala alay wasalam oo loola jeedo waxa hadda loo jeeda kolley dadka islaamka weeyaan rasuulkii hadda waxa weeyaan ma joogo laakiin waxa loo jeedo waa dadka islaamka weeyaan oo lagu fiirinayo maaragtay ba waxay yihiin iyo maaragtay colaada laga qabano qofkiina qofkaasu qabanada kolley ku muujiyey marka warqadu eygu iska tusaalaha uun buu ahaa laakiin ujeedadu waxay ahayd ka dambaysaa laga dareemayay in maaragtay ahayd warqad loogu talagalay sida in maaragtay loogu xumeeyo rasuulka sal salam iyo dadka islaamka
warqada cabdiraxmaan waxaa lagu dhejiyey dukaanka soomaalida oo qura mise waxaa kaloo lagu dhejiyey waayo warqadaha noocaasoo kale waxaa lagu taxaa jidadka iyo bahalada nalalka tiirarka nalalka iyo marka xaggee kale lagu dhejiyo warqada
wallahi warqadan iyo kolley ilaa hadda meel kale oo lagu dhejiyey oo xaqiiqii la hubaa ma jirto markii aanu kulannay arrintaa kadib mayorka magaalada iyo attorney generalka stateka iyo officials ka mida governmentka aanu kulannayna noomay sheegin meelo kale oo warqadda ay ka heleen waayo boliisku hadday meelo kale ka helaan waxaan filayaa way noo sheegi lahaayeen oo waxay on lahayn meelahaasa lagu soo dhejiyey marka ilaa hadda wax sheegaya meelka lagu soo dhejiyey kolley hadda ilaa hadda ma hayno
warqada waxaa tiri waxaa ku qornaa telefon telefonkuma telefon jira ayuu ahaa
maya telefonka telefon jira ma ahayn telefonka markii la fiiriy siday noo sheegeen booliiska iyo maaragtay dadkii dowladda hore u degaan waxay sheegeen inuu ahaa xilli hore ilaa nineteen thirty onkii miya ma aqaan bay ku qiyaaseen xilli hore ku qiyaaseen inuu ahaa telefonadii jiray inuu ahaa ayay ku qiyaaseen telefonka shaqeynayo hadda jira ma aha
haddaba su-aasheeda kale maxaa taageeraha oo idin fidiyeen hogaamiye diimeedyada magaalada ama kuwa xaafadda aad la degantihiin siiba kiniisadaha oo kuwa kiristaanka ah iyo sinigaagiska oo ah kuwa yuhuudda
wallahi arrintani runtii dadka qof walba niyadiisa ilaahay baa og laakiin dadku waxay natuseen maaragtay inay aada u kacsan yihiin aadna waxay yihiin meeshii anagu maalintii anagoo ku jirna shirkii oo la fadhina attorney generaalka iyo maarta stateka iyo mayorka magaalada iyo administratorka officialka cityga ba waxaa meeshii naloo sheegayay in ay yimaadeen sinigaaga maaragtay jewska ninka madaxda ka ah iyo nin kale oo isaguna madax ka maarata kanashadaha kaatoliga meeshan inay yimaadeen meesha arrintu ka dhacday oo maaragtay ay dadkii warwareysteen runtiina ay ka muujiyeen maaragtay condeners macnaha cambaarayn iyo maaragtay macnaha inay ka xun yihiin ay meeshii dadkii ka tuseen ay maaragtay kula kulmeen dukaankii arrintu ka dhacday
maxaa taageeraha oo ilaa haddeer idinka soo gaadhay dowlad goboleedka maine
dowlad goboleedka anagu marka intu ay dhacday isla markiiba shir baanu qabanay deg dega oo aanu suulkayna dad badan oo soomaaliya kadibna waxaanu saarnay guddi toddoba qof ah oo aan ugu talagalay inay arrintaas maaragtay ay dabagalaan dowladdana maaragtay ay maaragtay arrintaa kala hadlaan iyagu markaa maaragtay ay noqdaan dadkii maaragtay arrinta dhexda saaraa ama local government ka ahaato ee cityga ama stateka ama federalka laftiisada marka waxaanu markiiba maaragtay noo soo xiriiray attorney generalka stateka mayorka magaalada iyo police chiefka iyo maaragtay arrinta madaxda ka stateka iyo local governmentka labadooda waanu shirnay muddo saacadan wada fadhinay runtiina maaragtay waxay meeshaan ka hadalay arrintan iyo maaragtay aan u sharaxnay qofso ay leedahay iyo maaragtay dhibka ay keeni karayso inta ay leeg tahay maaragtay dhibaatada ay gaarsiin karto tusaale baan soo qaadnay ahaa waxay adduunka waxyaala badan oo noocaas oo ka dhacay dhibka ay keeneen marka iyaguna runtii way dareeneen maaragtay wayna qireen waxayna meeshay ka cadeeyeen bay ballan qaadeen in maaragtay arrintaas ay ka xun yihiin waxna ay ka qabanayaan ilaa iyo meesha ugu dambaysana maaragtay ay wadayaan iyagoo maaragtay mid walba uu waajibkiisa dhinaciisa uu ka qabanayo balanna waanu leenahay maalinta haddii ilahay berita ah inayna siiyeen arday waxyaalihii bal waxay meeshay waxmeerinaya baaritaankoodii meeshu marayo iyo meesha maaragtay ay marayaan baaritaanadii ay wadeen iyo inay wax soo qabteen iyo maaragtay xaalad tahay inaanu iska aragno oo ardayna siiyana beritaanu baaqsanay haddii ilahay
in soomaali keliya degan dad islaam ah mise dad kaloo islaam ayaa la degan gobolka ama magaalada lewiston soomaali keliya hadday degan tahay maxadadaala oo aad ka qabateen arrintan bintakoorka ah ee lagu soo weeraray
walaalka magaalada soomaali qura inkastoo soomaalidu ay tahay majoritiga ee dadka ugu badan ee islaamka ah marka magaaladan ay tahay haddana waxaa jira dad kaloo islaam oo magaalada degan oo bakistaan leh oo maaragtay masaarina oo joodan leh oo dad dhowr nin oo iyaguna cadaan oo maaragtay maraykan baa jira oo iyaguna nala degan maaragtay magaalada yeeryadeeda shirkii maantideytana way nala joogeen iyaga laftarkoodu ninkastoo soomaalidu dee waxaa meesha ka muuqdaa ay soomaalida tahay oo runtii madmadhaka badan uu soomaalida uu yahay marka taa waana kuwa soconaa kulliga iyo islaamka dhan way ka wada socdaan waxqabadkeedana waxa weeyaan runtii waxaad moodaa maadaama anagu aan meesha soomaaliya ugu badan nahay in annagana laga sugayo waxqabadkeeda iyo arrinta dabadalkeeda maaragtay saakilka annaga in maaragtay naga warsugayaan oo maaragtay maadaama markii badna aanu nahay taana sidaan kuu sheegay waan ku jiraa hawsheeda waxaana filayaa maaragtay dee qof walba waajib baa ka saaran inuu difaaco diintan iyo maaragtay rasuulka sal ly salam iyo maaragtay sharafta dadka islaamka iyo maaragtay diintooda qof walba mas-uuliyadda ka saaran qof walba hata aad iyo aad buu yahay waana loo wada saaran yahay marka soomaali ahaan xaaladiin waa sidee dareenkiin waa sidee
wallahi dareenka iyagu aad buu dadka dareenka u kacsan yahay runtii annagaaba hadda maaragtay guddiga loo saaray oo aan laftiga ka mid ahay baaba maaragtay hadda inaan ranki dejinno oo ma dadkii maaragtay ayna kicin oo meesha maxaa dhib kale soo ka iman baanu laftigiibu maaragtay hadda aanu hawlaha aanu wadno ka mid ah marka dadka dareenkooda waa kacsan yahay runtii qof walbana markii ogaado maaragtay caradii meeshii buu ka qaadayaa oo maaragtay telefono badan iyo maaragtay waraysi badan iyo maxbay wax marayaan iyo dadkii maaragtay aad bay runtii ay ugu hawlan yihiin inay maaragtay ka qayb qaataan oo wax ka ogaada arrinta cabdiraxmaan sidaa la socotaba magaalooyinka yaryar ee goboladan maraykanka ama wadankan maraykanka waxaa u badan dadka cadaanka ah dadka soomaalida ah taga waa dad madowa islaamna ah dhibaatooyin badan bay kala kulmaan marka dadkan maxaad usoo jeedin lahayd dadka magaalooyinka waaweyn jooga ee iyagu aanu la kulmin dhibaatooyinka noocaas oo kale ah sida magaalooyinka minneapolis colombos iyo boston iyo virginia dhulkan aan laga dareemaynin dhibaatada ama cunsuriyadda sida tooska ah maxaad kula talin lahayd soomaalida
wallahi dadka waxaweyaan dadkii kolley meeshii waa lasoo qaxaya waa la joogaa dhibaatooyinkana waxa weeyaan waxay ku kala badnaadeen laakiin kulle meel walba oo wadamadan ka mida ama adduunkaba ka mid bade dhibaata way iska jirtaayo nooc walbaba ha ahaatee way jirtaa taa ahaan haddii ay noqoto dadka de kolley in laysku duubnaado oo dadka ay mid noqdaan oo dhibka soo gaadha laga midaysan yahay ayaa maaragtay anigu iila muhiimsan waayo dadku haddii iyaga inaa isku duubnayn dee waxba ma qabsan karayaan oo waxna iskama celin karaan codkoodana maaragtay ma dhiiban karaan waxaynu ognahay oo kale wadamadan hadda aynu joogno waxaa jira waxa yidhahda communitiga ka jira qowmiyad kasta maaragtay communitigaasay maaragtay leeyihiin waddankanna waxa waxa loogu qabto dadka maaragtay ama dadka lagu ilaaliyo waa waddanka badan ee ay yihiin ama siday isugu xiran yihiin marka dadku inay isku xirmaan oo ay ogaadaan xariirda dhabta ah ee meesha taalla iyaguna cidna xumaynaynin haddana systemka waddanka yaallaa wuxuu yahay in dadku isku qowmiyadda isku xiran yihiin oo hal mid ay yihiin oo hal cod ay ay yeeshaan si ay u helaan xuquuq fara badan oo ayna helaynin marka ay maaragta kelikeliya yihiin ayna helaynin ay ugu suurta gasho waxay ka cabanayaan oo wax laga qabta haddii dadku yahay dad isku duuman yihiin waxay doonayaan oo ay heli karayaan hadday isku duuman yihiin waxay diidayaan oo laga daynayo hadday isku duuban yihiin marka kolley unitiga iyo maaragta isku duubnaanta uun baan filayaa inay waxyaaba badan laga bixi karayo lasla kaashado waxaa laysu yahayna dadku maaragta ay ogaadaan soomaali ahaan ama islaam ahaan ay ogaadaan waana arrin babliga oo maaragta dowladdu ay ogashaayo konstituuska ogolyahay dadku inay isku gobeedna isku duubnaadaan oo halku mid ay noqdaan oo maaragtay loo gogolyahay oo maaragtay loola sharciyanayo oo dhaqaale lagu siinayo oo maaragtay lagu beecalinayo wey
waa hagaag aad iyo aad baa u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cali qambi oo ka mida mas-uuliyiinta magaalada lewiston ee gobolka maine iyaga oo insha allah aan rajaynana in ay ka jiba keenaan ama ay ama ay meel hadhaan ayda waxashnimada leh ee loo geystay rasuulkeeni salawaatullahi calayhi wasalam waa mahadsanta cabdiraxmaan ilaahayda galabo
haddaba dhegaystow ogaatiyo ogow oo hamoogaan ceegaagga dot com